dadku ha iscafiyeen reer jubbaland wax sheeg iyo hadal iyo isqaqabsasho iyo isku derderis siyaasadda soomaalidu waxay u garatay mid waliba intuu hadlo inuu iska qayliyo wuxuu rabo uu sheego war dad yahow dad ehelaa tihiin walaalaa tihiin qaraabaa tihiin waalid baad isu wada tihiin wax badaan baa dhexdiinna laga shaqaynayaa qofku deriskiisa iyo walaalkii iyo kaymeel ku wada noolyihiin iyo waxa ka dhexeeya ee sharciga xuquuqah uu kala siinaya ha garto arrinta gobolka gedo muhiim bay noo tahay gedo waa jubbaland ma doonayno inaan qofna lagu xadgudbo siyaasiyan iyo dhaqan iyo shacab midna qofnaba in xadgudub lagu sameeyo waxaan rajaynaynaa wixii tegey wuu tegey waxyaalo badan oo siyaasaddu ay keento oo laga shaqaynaya baa jira maamul horena kuma noqonayo ku dambana kuma noqonayo waxaan rabaa dadka gobolka gedo waa dad walaalo ah reer jubbalandna mas-uuliyadda naga saaran tahay dibdhac badan ay asbaab siyaasadeed u keentay intaasi inay kaga filaato wixii dhibaataa ay soo gaari lahayd waxaan rabnaa dadka in la isu wada geeyo heshiisiin loo sameeyo qofka dhaqankaa dhaqanka lagu tixgeliyo ka maamulkaa maamul lagu tixgeliyo odayga odaynimadiisa lagu tixgeliyo culimada lagu tixgeliyo kuwa maanta joogee maamullada maamul gobol baan magacownay waxaan rabnaa in la isugu yidhaahdo mas-uuliyiintu ay wada tagaan dadkaa qof kastoo qof wax ka tabanaya iyo wixii xal ee siyaasad u baahan kulligood in la xalliyo waxaan rabnaa kuwa maamullada ee maanta gobolka joogaay qof walba isaga oo jooga mas-uuliyaddeeda inuu qaato qof annagu maanta aan xumaan u qabnaana ma jiro qof aan wax ka sheegaynaana ma jiro qof jeebabka noogu jiroon leenahay kanaan kan ku bedelanaynaana ma jiree waxaan rabnaa dadku inay wada noolaadaan walaalo ahaadaan mas-uuliyadda qof walba wuu iman wuuna ka tegayaa laakiin kuwa jooga maanta cudurka kama qabno cuqdadna kama qabno mas-uuliyaddaa tegi doonta anaa tegaya wasiiraa tegaya madaxweyne ku-xigeen baa tegaya xildhibaanaha tegaya waxaan rabnaa dadkaas wax kasta oo la isugu soo jiidi karo oo gobolkaasi takhallufka ku dhacay caqabadaha ku yimid waxuuna mudnayn inuu uga hadho wax badaana loo qaban lahaa inay meesha ka baxdo aan una gudbinaya in la iscafiyo waan soo dhowaynayaa shalay guddoomiyaha gobolku inuu tegey waan soo dhowaynayaa inaan qofna wax kale loo raaci karayn waan soo dhowaynayaa qof walba waxa uu mudan yahay inuu la kulmi doono inta hadda maamuladaana waan u sheegayaa maamulkooday haynayaan wixii laga saxayaa laga saxayaa wixii sharcigu uu qof walba u ogol yahayna wuu qaadanayaa laakiin qof dan laga leeyahay ama cid dan gaara looga jeedo ama dad shabaabka lagu wato ama dad jarma looga keeni midna ma jiro laakiin dadku waa inay isdhexgeliyaan isxaq dhowraan gartaan inuuna sidaas deegaankuna ku jiri karaynin si aan munaasab ahaynna duruuftoodii iyo xaaladooda ayna marba bannaan u holli karayn aan iscafino oo hal la isa saamaxo waa maalin weyn munaasabaddaasay leedahay wax badan bay maanta haddii niyaddeenna iyo quluubteennu ay isu furan tahay oo dadku tasaamux uu jiro oo dadku ayna wax qashasha isugu haynin qalbiga wax badaan baa u qabsoomaya war dadka risaalada wanaagsan gaadhsiiya dadka iscafiska gaadhsiiya qof alow qofka kale kaa baxay ama walaalkaa kaa hor yimaado cafis iyo ula imow sidii laysu cafiyi lahaa sidii loo wada noolaan lahaa wanaaggu wuxuu yahay qof waliba qofka kale wixii macruuf ee uu fari kara ha faro laakiin waxyaalaha cunfigaa ama dhalin kara in wax lagu sii kala fogaado ha la iska ilaaliyo ilaahayna ha laga cabsado